بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى درسigeena caaw wuxuu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo saddex iyo afartan ee suurat اlbaqara allah waxau ihi subxaanah alam tara ilى اladiina kharajuu min diyaarihim whm uluf xadara اlmowti faqala lahm اllah muutuu ثuma axyaahm in اllaha laduu fadli clى الnaasi walaakina أkhara الnaasi laa yashkuruun allah waxau ihi subxaanah alam tara ay alam taclam miyaanad ogeyn nebi allow ila aladiina ay ilaa qisati aladiina kuwii qisadooda cilmigaagu miyaanu soo gaadhin kuwaasoo kharajuu ka baxay min diyaarihim guryahoodii ka baxay walxaalna ka baxay hum iyagu uluufun kumanaan ay yihiin xadara almowti ay liajli xadari almowt ugana baxay guryahoodii geerida cabsi ay ka cabsanayaan darteed oo fa qaala dabeed uu ku yidhi lahum iyaga allaahu alla uu ku yidhi muutuu dhinta oo famaatuu dabeed dhintay usoo qadar inta alla ku yidhi dhinta ayay dhinteen humma axyaahum dabeed ilaahay soo nooleeyey ina allaaha alle laduu fadlin waa mid fadli iyo dheeraad u saaxiiba iyo gallad cala annaasi dadka dushoodana fadli iyo gallad ku leh walaakina akhara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yashkuruuna ma mahadinayaan alle subxaanah allah waxa uu ihi waqaatiluu dagaalama fii sabiili illaah ilaahay dartii u dagaalama oo jidka alle ku jihaada oo waclamuu ogaada anna allaha in alle samiicun kii maqal badan uu yahay caliimunaa cilmi badan man waa kuma daakani alladii kaasoo yuqridu llaaha ilaahay amaahinaya qardan amaah xasanan wanaagsan ama man iyo daada iyadoo wada socoto murakaba isku macnee oo istifaam ka dhigo man daa waa kuma alladii kan yuqridu llaaha ilaahay amaahinaya qardan amaah amaahdaasoo xasanan wanaagsan oo fa yudaacifahu dabeed uu libin laabo alleh oo damiirka mustatirkii allah buu u noqonayaa kan baariska ana waa qardigii oo dabeed fa yudaacifa uu u liminlaabo huwa alleh hu qardigaasi lahu mankaas adcaafan libinlaabiyo kahiiratan fara badan yacnii libinlaabiyo fara badan uu u libinlaabo alleh wallaahu alleh yaqbidu wuu qabtaa arsaaqadoo macnaha waa cidhiidhiyaa wayabsutu waanu ballaadhiyaa oo waa bastiyaa oo waa u fidiyaa cidduu doono wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa uunbaa turjacuuna laydin celinayaa aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga warramo oo ku sugan waa dikru qisati taa'ifati min bani israa'iil wa qubxu اljubni waalfiraari min almowt waxaa aayaadkan lagu sheegay qiso ku saabsan koox ka mida reer banu israa'iil oo guryahoodii uga baxay baqa ay ka qabaan geeri darteed iyo ceebayn lagu ceebaynayo lagu canaananayo dee fulaynimada iyo firaarka noocaasa inuu ruuxu gurigiisii uga baxo yacnii baqa uu ka qabo waa dhiman darteed qisadaa qoladaa reer banu israa'iil waxay mufasiriintu ku tilmaameen nimankani degaankii ay deganaayeen ayaa cudur halisoo taacuuna ayaa ku dhacay marka taacuunkii ummadda dee halakeeye ku dhacay cabsi ay ka cabsanayaan darteed ayay guryahoodii uga baxeen iyo degaankoodii iyagoo doonaya dee dhimashadaa inay ka badbaadaan oo taacuunkaasi aan u dilin dabadeed waxaa lagu imtixaamay ilangeeridu meel walba way kuugu imane dee halkii ay tegeen lafteeda in allah ku yidhi muutuu famaatuu dhinta la yidhi oo ay dhinteen waxaa la dareensiinayaa dee geeridu meel walba inay kugu soo gaadhayso oo meel lagaga badbaadi karaa aanay jirin aynamaa takuunuu yudrikum lmowt meel kastoo aada joogtaan dee geeridu waa idinku soo gaadhaysaa waa idinsoo haleelaysaa waxaa kaloo ku sugan dalaalo ah ilaahay inuu yahay maadaama adduunkiiba intuu ku dilay haddana uu soo nooleeyey dee soo noolaynta dambe iyo isa soo saaridda dambe aakhirana ilaahay awood iyo qudre inuu u leeyahay oo waxay tusaale u tahay noloshan adduunyadu ee la soo nooleeye nolosha dambe ee mar dambe lasoo noolayn doono inakana waxa weeyaan diinteenna waxaa ku sugan oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam inoo tilmaamay arlo haddii daacun ku dhaco in sunnadu ay tahay ka ku jiraana inaanu ka bixin ka bannaanka ka joogaana aan u soo gelin oo xadiidkii saxiixeynka waxaa ku sugan ee usaama ibnu zayd uu warinayay inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam aaacuunu rijzun ursila calaa aa'ifati min bani israa'iil aw calaa man kaana qablakum daacuunku waa cadaab ilaahay ku salliduu u soo diray koox reer banu israa'iil ka mid ah ama qolooyinkii idinka horreeyey waa cadaab lagu salliday fa idaa samictum bihi biardin falaa taqdumuu calayh markaa maqashaan dhul u ku dhacay ha gelinoo ha u tegina wa idaa waqaca biardin wa antum bihaa haddii uu ku dhaco dhul idinkoo ku suganna dee falaa takhrujuu firaara minhu ha ka bixina idinkoo ka cararaya geeriyoo isle iyaydaan ku dhiman marka sunnadu waxa ay tahay cudurkaa caamka ee daacuunka la ydhaa meesha uu helo ciddii joogtaana inay ka baxdaa ma bannaana ciddaa bannaanka ka joogtaa inay usoo gashaana ma bannaana waxaa culimmada qaarkood ay sheegeen oo ay tilmaameen oo ay yidhaahdeen maye daacuun may ahayna nimankan cadow baa soo weeraray markaa colkii cabsi ay ka cabsoonayaan ayay degaankoodii uga durkeen oo uga baxsadeen baradoodii laakiin sida xooga badanee mufasiriintu u badan yihiin waxa weeye cudurkaa daacuunku inuu ku dhacay oo kaa cabsi ay ka qabaan ay waxa weeyaan degaankoodii uga uga qaxeen oo uga tegeen waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu dikri nicam wa shukriha inay waajib tahay nicamta alla uu addoommada ku galladaysta in la xuso oo lagu mahadiyo rabbi ina allaha laduu fadli cala annaasi walaakina akara annaasi laa yashkuruun iyadoo cuquubadaa daacuunka la sheegay waxaa nicmada loo daba dhigay mar walba ilaahay dhibaato kasta iyo musiibo kastoo uu kugu rido waxa ka badan uun nicmada aada haysato wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana ladaluumun kafaar waxaa kaloo aayaadkan ku jira wujuubu lqitaali fii sabiili illaah waajibnimada ay waajib tahay ilaahay dartii in loo dagaalamo loo jihaado jihaadkana xukumkiisu caam ahaan iyo sida haalibka ah asal ahaan waa fardu kifaaya oo ummadda bar ka midii hadday la timaado ay ku fillaato inta kale waa ka dhacaya laakiin sidayna soo martay dee xaalaad gaaraa jirta oo mutacayin uu ku noqdo qof walba waqaatiluu fii sabiili illahi waclamuu ana allaha samiicun caliim waxaa kaloo aayaadkan ku jira fadlu linfaaqi fii sabiili illaah ilaahay dartii in wax loo bixiyo fadliga iyo wanaagga ay leedahay man da ladii yuqrid اllaha qarda xasana fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira ruuxa sadaqada iyo infaaqa alle dartii u bixinayaa wuxuu ka dhigan yahay nin ilaahay wax amaahsaday oo amaahi alle agtiisa u taalo walilaahi lmathalu laclaa laysa ka midlihi shayun wahuwa samiicu lbasiir yacni waxaa arrintaa loogu tilmaamay sidaas waxa weeyi dee qof haddaad wax amaahiso wax xoolahaagiioo kuu maqan oo amaha kaa raago amaha kuu soo degdegee dee ruuxa agtiisa xoolahaagii ayaa kuu yaalla ilan waa dayne marka waxaa loogu shabahay dayn maadaama ilaahay dartii waxaad u bixisaa ilaahay agtiisa uu kuu yaallo weliba intii aad bixisay isagoo ka badan kaanamaa waxay ka dhigan tahayba dee sidii nin ilaahay wax amaahiyoo kale ayaa lagu masalay waayo dee abaalkeeda iyo ajarkeedu adiga unbuu kuu yaalla midhaheeda guranaya weliba waa laguu libinlaabaya wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifuh wa huwa khayru raasiqiin weliba yacni waxaad bixisay wax ka wanaagsan buu kuusoo gadaal marinaya oo way kuugu barakoobaysaa ajarkii iyo abaalkiina ilaahay agtiisu kuu yaallaa waxaa kaloo ku sugan alxikmatu fi اtadyiqi wاtawsiici lilibtilaa'i sabra wa shukra in arsaaqada la cidhiidhiyo iyo in la ballaadhiyo labadaba xikmadda ku jirtaa waxa weeyaan imtixaan si loo eego ka cidhiidhiga ku sabraya iyo ka nicmada iyo barwaaqada iyo badinta ilaahay ugu mahadnaqaya wallaahu yaqbidu wayabsut wailayhi turjacuun imaamu shinqidi fii adwaaءi اlbayaan aayaddan markuu fasirayay waxa uu yidhi almaqsuudu min hadi min hadihi اlaayaةi اlkariima تشجيع المؤمiنiiن على القتال بإعلاaمهم بأن الفراaر من الموت لا ينجي wuxuu hi aaيadan ujeedada looga jeedee ilaahay u keenay waxa weeyi in muؤminiinta lagu booriyo lagu dhiirigeliyo ilaahay dartii inay u dagaalamaan waxaana loogu boorinayaa بإعلاamihim بأنa الفirاaرa min الmowti laa yunji iyadoo la ogeysiinayo in cararka geeri laga cararaa aanu qofka ka badbaadinayn geeri faidaa calima alinsaanu ana firaarahu min almowti aw ilqatli laa yunjiih ruuxu markuu ogaado in cararka uu geeri ama dhimasho ka cararaa inaanay badbaadinayn oo meeshuu joogaba ay kusoo gaadhayso wixii loo qoray taa markuu ogaado haanat calayhi mubaarazatu alaqraani wataqadumu fi lmaydaan waxaa u fududaanaysaa inuu markaa dee aqraanta iyo colka ay isku filka yihiin usoo banbaxo oo bannaanka ugu soo baxo goobta dagaalkana uu hore ugu soo baxo oo aanu dib u dhicin waayo wuxuu og yahay hadduu ka hadho dagaalka iyo haddii uu raacaba midna geeri inaanay ka badbaadinayn oo wixii loo qoray uu qaadayo waxa u yihi imaamu shinqiiti waqad ashaara tacaala ana hada huwa muraaduhu biاlaayة xayثu atbacaha biqowlih waqaatiluu fi sabiili اllah waxa u yihi ilaahay wuxuu inoo tilmaamo o inoo ishaaray in ujeeddada uu aayaddan uga jeedaa ay tahay arrintaa ah yacni waxa weeyaan dhiirigelinta dagaalka iyo jihaadka la ysku dhiirigelinayo oo ishaaradu halkii kaga jirtaa waayo waxaa aayadda hore la raaciyo laga daba keenay waqaatiluu fii sabiili illaah marka imaamu shinqidi waxa uu yidhi aayaddan waqaatiluu fii sabiili illaah ishaare ayaa ku jirta ah in aayadda horeba maqsadka looga jeedaa ay tahay dhiirigelin lagu dhiirigelinayo inay dagaalka ilaahay dartii ku dadaalaan oo aanay ka cabsoon waxa uu ihi sheekhu wasaraxa bima ashaara ilayhi hunaa biqowlih imaamu shinqiiti waxa uu yidhi ilaahay aayaddan wuxuu ku ishaaray ishaaradu waa tilmaan oo macadda marka wuxuu yidhi halkan ilaahay wuxuu ku ishaaray ishaarada iyo tilmaanta ah waxa ilaahay ku caddeeyey oo ku tasriixiyey odhaahda alla uu yidhi aayaddii fii suurati alaxzaab qul lan yanfacakum alfiraaru in farartum min almowti aw ilqatli waida laa tumatacuuna ilaa qaliila aayaddaasaa lagu caddeeyey ujeeddada oo alla waxa uu yidhi waxaad ku tidhaha nebi allow idin anfici mayso waxba idiin tari maayo cararku haddii aad geerida ama dilka doontaan inaad ka carartaan cararkaasi waxba idiin tari maayo waidan laa tumatacuuna ilaa qaliila haddii aad ka carartaanna laydin raaxayn maayo ilaa in yar mooyaan oo ah dee inta ajashiinu ay tahay alla idiin qoray laakiin wax ka badan waxba idiin tari mayso waxaa la yidhi markaa xikmaddu ay tahay dee laa yugnii xadarun min qadar digtooni iyo dadaal waxba kama taro qadar ilaahay uu qorsheeyo uu qoray laa yugnii xadarun min qadar sidaa doonta u dadaal wixii la qoray waad qaadaysaa uno dhinacna waxa weya u dhaafi mayse aayadda markaa calaa kulli xaal sheekhu waxa uu ku tilmaamay in qisadanba ujeeddada looga jeedaa ay tahay altargiibu fi ljihaadi fii sabiili illaah waayo shabaha ka dhexeeyaana waxa ay tahay nimankaas kumanaanka ah ee guryahoodii uga baxay baqa ay ka qabaan waydin dhiman dee waa kuwaa dhintay oo cararkay ka carareen guryahoodu dhimasho kama badbaadin sida kuwaa cararku aanu dhimasho uga badbaadin ayaa qofka jihaadka ka hadhana hadhidda uu ka hadhay aanay dhimasho uga badbaadinayn marka macnuhu waxa uu yahay marba geeri hadday meel walba kuugu imanayso dee jihaadka ha ka hadhin jihaadka xaqa ah ee shuruuddiisa iyo dawaabidiisa le marka uu yimaado ha uga hadhin cabsi aad ka baqanayso geeri alla waxa uu ihi alam tara miyaanad ogeyn oo macnaha cilmigaaga aan u soo gaadhin ru'yadani maaha basariyadii aragga ee waa qalbiya waatii cilmiga ahayd ilaahna waxaa loogu tallaabiyey bimacnaa alam yantahi ilaa cilmik macnaha cilmigaagu miyaanu soo gaadhin oonu ku dhammaan qoladan qisadooda alla waxau ihi markaa alam tara miyaanad ogeyn nebi allow ila aladiina ay ilaa qisati aladiina kuwii qisadooda miyaanad ogeyn kuwaasoo kharajuu baxay min diyaarihim guryahoodii ka baxay walxaal hum iyagu uluufun kumanaan ay yihiin maxaanay uga baxeen xadara almowt ay liajli xadari lmowt yacnii geeri cabsi ay ka cabsanayaan darteed ayay guryahoodii uga baxeen oo fa qaala dabeed waxa uu ku yidhi lahum iyaga allaahu alle muutuu dhinta oo fa maatuu dabeed way dhinteen usoo qadar uma axyaahum dabeed ilaahay waa nooleeyey ina allaha alle laduu fadlin waa kii dheeraad iyo gallad u saaxiiba iyo nicmo cala annaasi dadka korkooda uu ku galladaystay oo fadlidaa masderkaa cala annaasi ku tacalluji walaakina akara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yashkuruuna ilaahay ma mahadinayaan oo rabbi uma mahadnaqayaan alla waxau ihi waqaatiluu dagaalama fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku dagaalamo alla dartii u dagaalama had iyo jeer waxaa fii sabiilillaahi loo raaciyaa qofku dan kale hadduu u dagaalamo siyaasad kursi ujeeddo kale dee maha jihaad marka jihaad waxaa la yidhaahdaa man qaatala litakuuna kalimat llahi hiy alculyaa fa huwa fii sabiili illaah qofka u dagaalama inay kelmadda alla sarrayso alla dartii kaasaa dee mujaahid oo jihaad ku sugan alla waxau ihi waqaatiluu u dagaalama fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku dagaalama oo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alle samiicun kii maqal badan uu yahay caliimunaa cilmi badan man waa kuma daakani alladii kaasoo yuqridu llaha ilaahay amaahinaya qardan amaah marka waa ismu masder waayo dee xuruuftii ficilka ku camalfalaya kuma dhamma laakiin masderka xaqiiqigii waxa weeyaan ilan waa aqrado ficilku ayuu ka yimide iqraadan in la yidhaahdo man waa kuma daakani alladii kaasoo yuqridu allaha ilaahay amaahinaya qardan ay iqraadan amaahin amaahintaasoo xasanan wanaagsan marka ilaahay dartii yaa uu wax u bixinayin weeye amaahda wanaagsanna waxa weeye dee maalkuna inuu xalaal yahay jidka lagu bixinayaana uu khayrkii iyo xaqii uu yahay oo yacni masrafka iyo magsabkuba waa inay sax noqdaan halka xoolaha laga kasbaday iyo halka lagu bixinayaaba markaasuu yahay qardan xasan ood ajar iyo abaal ka helaysa man waa kuma daakani alladii kaasoo yuqridu llaha ilaahay amaahinaya qardan amaah xasanan wanaagsan oo fa yudaacifahu dabeed ugu libin laabo alleh yacni amaahdaas lahu isaga adcaafan libinlaabiyo kahiiratan oo fara badan wallaahu allena yaqbidu isaga ayaa qabta oo arsaaqada cidhiidhiya oo wayabsutu fidiyana isagaa ciduu doonana ku cidhiidhiya ciduu doonana u ballaadhiyo u fidiya wailayhi ay ila allah alla xaggiisa uunbaana turjacuuna laydin celinayaa alla waxau ihi alam tara alam tara ila almalayi min bani israa'iil alam tara miyaanad ogeyn nebi allow ila almala'i ay ilaa qisati almala'i kooxdii faraha badnayd qisadoodii miyaanad ogeyn mala waxaa la yidhaha waa jamaacada faraha badan leh mala'na waxaa loo yidhi liannahum yamla'uuna alcayn indhahay buuxinayaan oo waa ashraafu lqowm waa dadka ama mujtamaca dadka ugu mudan ee horjoogayaasha iyo madaxyaweynta u ah ee loo soo joogsado ayaa mala la yidhaah marka alla waxau ihi alam tara miyaanad ogeyn nebi moxamedow ila almalayi ay ilaa qisati almala'i kooxdii qisadooda miyaanad ogeyn kooxdaasoo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mid ahayd kuwaasoo min bacdi muusa min bacdi mowti muusa nebi muuse dhimashadiisa dabadii ahaaday kuwaa qisadooda miyaanad ogeyn id wakti miyaanad ogeyn kooxdaas qaaluu ay ku yidhaahdeen linabiyin nebi nebigaasoo lahum iyaga u sugnaaday ibcad lanaa noo soo saar melikaa boqor nuqaatil aanu dagaalana e fii sabiili illaah alla dartii aanu u dagaalana e ay ku yidhaahdeen qaala waxa uu ku yidhi nebigii hal casaytum oo ma mudan tihiin in kutiba haddii laydinku faral yeelo calaykum korkiina alqitaalu dagaalkii haddii laydinku faral yeelo allaa tuqaatiluu inaydaan dagaalamin ma laga yaabaa inaydaan dagaalamin qaaluu waxay yidhaahdeen oo wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday oo allaa nuqaatila aanaan u dagaalamayn fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa maxaa nagu dhacay ee alle dartii aanaan ugu dagaalamayn walxaal qad ukhrijnaa nalaga saaray min diyaarinaa guryahayagii iyo wa abnaa'inaa inamadayadiiba iyadoo guryahayagii nalaga saaray inamadayadii la qafaashay waxa weeyaan amwaashayadii iyo awlaaddayadiiba nalaga haysto maxaanaan u dagaalamayn alla waxau ihi falamaa kutiba markii lagu faral yeelay calayhim korkooda alqitaalu dagaalkii tawallow waa jeesteen kuwaasi ilaa qaliilan in yar mooyaano minhum iyaga ka mid ah wallaahu allana caliimun kii u cilmi badan weeyi bidaalimiina kuwa daalimiinta ah kuwii sidaa lahaa mar alla markii lagu faral yeelay waa jeesteen oo markii hore waa iska tamaniyayeen oo dhabkamay ahayn laakiin runtii markay timid waa jeesteen in yar mooye wa qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga nebiyuhum nebigoodii waxa uu ku yidhi ina allaha alle qad bacatha waxa uu idiin soo saaray lakum idinka taaluuta ninka taaluut la yidhaahdo ayuu idiin soo saaray melikan xaal uu yahay boqor idin hogaaminayo dagaalka idinku horgelayo oo hogaamiye idinku noqonaya qaaluu waxay yidhaahdeen annaa yakuunu oo siduu ugu ahaanayaa lahu isaga almulku boqortinimadu oo calaynaa korkayaga siduu boqor ugu ahaanayaa noo taliya walxaal naxnu annaku axaqo aanu uga xaqnimo badan nahay bilmulki boqortinimada minhu isaga taaluut oo walam yu'ta aan la siinin sacatan ballaadh oo minalmaali xagga xoolaha ah nin hanti leh oo taajirana aanu ahayn siduu u helayaa boqortinimo oo annaka melig noogu noqonaya qaala waxa uu nabigii ku yidhi ina allaaha alle istafaahu alle ayaa doortay oo calaykum idinka korkiina ka doortay ilaahay ayaa isaga idinka doortay waa doorasho ilaahay idinkana waxba laydinka weydiin maayo wazaadahu ilaahay waxa uu u ziyaadiyey ninkaa taaluut bastatan ballaadh oo fil cilmi xagga cilmiga ah iyo waljismi jidhka xoog iyo cilmiba waa la siiyey waxaa la yidhi taaluut waaba minatuulo nin dheeroo xoog iyo dhumuc iyo dherarba leh ayuu ahaa wallaahu alla yu'tii waa siiyaa mulkahu boqortinimadiisa iyo mulkigiisana man yashaa cidda uu doona alla u siiyaa wallaahu allana waasicun kii ballaadhan weeye deeqdiisa iyo cilmigiisa iyo waxa weeyaan sifaadkiisuba ay ballaadhan yihiin ogaalkiisa iyo araggiisuba caliimun ee cilmi badan wa qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga nebiyuhum nebigoodii ina aayata mulkihi ninkaa taaluud mulkigiisa iyo boqornimadiisa calaamadda lagu garanayaa inay sax tahay waxa weeyi an yaatiyakum utaabuutu sanduuqii inuu idin yimaado fiihi xaal uu ku sugan yahay sanduuqaasi sakiinatun xasiloonaan oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay iyo wa baqiyatun hadhaa wax hadhay oo baaqi ah oo mimaa kii ka mid ah taraka uu ka tegey aalu muusa nebi muuse iyo wa aalu haaruuna haaruun taxmiluhu xaal ay sido taabuutkaa almalaa'ikatu malaa'igtu waxaa nebigii uu ku yidhi ninkan boqornimadiisa iyo hoggaanka uu idiin hayo xaqnimadeeda waxa astaan u ah taabuutka arrimahaasi ku jiraan inuu idiin yimaado oo weliba ay malaa'igtu sido inna fii daalik arrinkiinaa lasoo sheegay waxa ku sugan la-aaya astaan iyo calaamad baa idinku sugan lakum idinka aada wax ku qaadataan oo ku waantowdaan in kuntum haddaa ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin ah falamaa fasala markii uu baxay taaluutu taaluut biljunuudi colkii iyo ciidankii markuu la baxay ee uu la anba baxay dee si uu jihaad ula galo oo qoladii gaalada ee jaaluudu haysta uu weerar iyo jihaad ugu qaado qaala waxa uu ku yidhi taaluut colkii iyo ciidankii u watay ina allaha alle mubtaliikum waa idin imtixaamayaa binaharin webi ayaanu idinku imtixaamayaa webigaa biyahee aynu marayno ayaa laydinku jaribayaa oo laydinku imtixaamayaa faman ruuxii sharibo ka caba minhu togaas falaysa minii taaluud wuxuu yidhi aniga iga mid ma aha oo colkaygiiyo ciidankayga iyo dariiqadayda ma hayo waman lam yacamhu ka aan dhandhamineen ka cabinna fainahu minii isagu iga mid buu yahay kaasaa igu bannaan dadka kale ee ka cabaa dayray iga yihiin ilaa man mid mooyaane faman shariba minhu falaysa minii daa ka soo reeb yacnii kii ka cabaa iga mid ma aha ilaa man mooyaane oo intanaa la ogolaaday kaasoo ikhtarafa darsada gurfatan hal darsiimo yacni mar keliya darsado biyadii gacantiisa ku darsada yacni ciddii ka cabtaa aniga iga mid ma aha qof hal mar sacabkiisa biyaha darsadoo cabo mooyaane fa sharibuu waa cabbeen markaa colkii taaluud minhu webigii waa ka cabbeen ilaa qaliilan in yar oo minhum iyaga ka mida mooyaane colkii siduu u badnaa waa ka dhargeen biyihoo waa cabbeen oo way caasiyeen amarkii qaayidkoodii taaluud falamaa jaawazahu falamaa jaawazahu markii uu taaluud ka gudbay togii huwa taaluud iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyee macahu isaga la socday oo jaawaza damiirka mustatirkaee ku asturanaya huwa waa taaluud buu u noqonayaa kan baariskii ina toga laga tallaabay huwana waxay ta'kiid u tahay damiirka mustatirka ay adkaynaysaa si loogu cadfo isamkaa ka dambeeye waladiina aamanuu oo huwa waxa loo keenay si isamka dambe loogu cadfo ayaa lagu akidiyay damiirka mustatirka ah marka falamaa jaawaza markuu ka gudbay huwa taaluud hu togii uu ka gudbay huwa taaluud markuu webigii ka tallaabay ee uu ka gudbay isaga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu la jirkiisa ahaa isaga iyo colkiisiiba togii markay ka tallaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii cusaada ahaa ee cabbay qaaluudu waxay ku dhacaysaa kuwii faraha badnaa ee cabbay ee caasiyey taaluud qaaluu waxay yidhaahdeen cusaaddii cabtay laa taaqata awoodi lanaa annaka nooma sugnaanin alyowma maanta bijaaluuta ninkan jaaluud ee gaalkaa iyo wajunuudiyo colkiisa awoodiyo itaal uma hayno jaaluudna wuxuu ahaa colka gaalada addee boqorka haystee xagga kale ka soo jeeda qaala waxay yidhaahdeen markaa aladiina kuwii yadunnuuna yaqiinsanaa annahum iyagu mulaaqu llah ilaahay inay la kulmayaan kuwii yaqiinsanaa waxay yidhaahdeen kam in fara badan oo min fi'atin kooxa kooxdaasoo qaliilatin yar ayaa halabad ka adkaato ka xoog roonaatay fi'atan koox kooxdaasoo kahiiratan fara badan biidni illaah ilaahay idankiisana kaga adkaatay wallaahu allana maca saabiriina kuwa sabra ayaa uu la jiraa oo macooda uu yahay oo waa maciyatu nasri watayiid waa maciyadii gaarka ahayd ee ah yacni inuu la jiro oo guul iyo gargaarba uu la garab taagan yahay walamaa barazuu markii ay u soo banbaxeen waa colkii taaluud iyo ciidankiisii lijaaluuta ninkii jaaluut iyo wa junuudihi colki ciidankiisii markay usoo banbaxeen ee bannaan isugu yimaadeen ee wejiga ay istareen ayaa qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii koobnayd ee taaluud la socotay rabbanaa rabbigayo waa ducaysanayaan waayo waa la kala hadhay ciidankii markii hore lagu qiyaasay boqolka kun ee taaluud u watay waxaa kaga soo hadhay saddex boqol iyo afar iyo toban nin oo tiradii ciidankii maalintii beder ah saddex boqol iyo dhowr iyo tobankaa nin ayaa kaga soo hadhay intaasaa ducaysanaysaa intaasaana ilaahay u gargaarayaa oo dee guusha iyo gargaarku farabadnaanta kuma xidhna ee wuxuu ku xidhan yahay waxa weeyaan daacada iyo toosnaanta iyo istiqaamada walamaa barazuu markay usoo banbaxeen taaluud iyo ciidankiisii lijaaluuta ninkii jaaluud ee gaalka ahaa iyo wajunuudihi ciidankiisii markay usoo banbaxeen ee bannaan isugu yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii taaluud la socotay rabbanaa rabbigayow afriq ku shub calaynaa korkayaga sabraa sabir ku shub ifraaqa marka weelbiyo ka buuxaan laga afrogey laga shubo ayaa la yidhaahdaa markaa sida biyahaas sabir noogu shug weeyaan oo nagu maanshee oo wathabbit sug aqdaamanaa lugaha yagana allahayow sug oo wansurnaa nooga hiiliyo nooga gargaar cala alqowmi qolada alkaafiriina gaalada ah fahazamuuhum biidni illaah ilaahay ducadoodii waa ajiibay fahazamuuhum mu'miniintii waa jabiyeen waa taaluud iyo ciidankiisii e jaaluud iyo ciidankiisii gaalada ahaa waa jabiyeen biidni illaah ilaahay idankiisa ayay ku jabiyeen oo waqatala waa dilay daawuudu daawuud jaaluuta jaaluud ayaa u dilay waxa caado u ahayd colalkii hore dagaalami jiray dee madaafiicdan iyo waxaan meesha fog laysaga tuurayaa may jirin labada col sidaa intay isku soo hor joogsadaan ayaa dee warmaha iyo seefaha laysla geli jiray laakiin inta aan faraha laysla gelin waxaa la samayn jiray wax mubaaraso la ydhaah nin iyo nin in laysugu soo baxo markaa ninka geesigii intuu soo baxo inuu yidha yaa ii soo baxaya markaa jaaluud oo boqorkii gaalada watayba ah oo isaguna nin xoog weyn ahaa ayaa intuu soo baxay yidhi yaa ii soo baxaya markaa daawuud oo markaa weli aan loo waxyoonoo nebi iyo rasuul ahayn oo yar ayaa yidhi anaa u baxaya daawuud marka calayhi salaam waa u soo baxay dee wuu dilay jaaluud mar haddii gaalada madaxdoodii la dilayna dee colkii waa jabay oo halkaasaa muslimiintii kaga guulaysteen iyo dadkii muminiinta ahaa markaa waqatala waa dilay daawuudu daawuud jaaluuta markaa daawuud isagoo yar oon weli loo waxyoonoo nebi ahayn ayuu ciidankan taaluud la socda ka mid ahaa markaa waqatala waa dilay daawuudu daawuud waa dilay jaaluuta ninkii jaaluut ayuu dilay intay isu soo baxeen ayuu kow kaga siiyey wa aataahu waa uu siiyey daawuud allaahu alleh almulka boqortinimadii iyo walxikmata nebinimadiiba oo markii taaluutna uu dhintay waxa weeyaan nebigii markaa joogayna uu dhintay ee nebigii wakhtigaa joogay ee amrayay inay dagaalka galaan oo ay taaluud raacaan nebigii iyo taaluudba markay dhinteen ayaa daawuud boqortinimadii taaluutna lagu wareejiyey nebinimadiina lagu wareejiyey wa callamahu ilaahay waxa uu baray daawuud mimaa kii ayuu wax ka baray yashaau alla uu doono inuu baro wixii alla uu doonay inuu baro ayaa uu baray oo waxyaabuhu baray waxaa ka mid ahaa samaynta qalabka hubka yani dagaalka la ysaga dhigo warmaha iyo seefaha ee birta ah wacallamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum waxyaabaha la baray waxaa ka mid ahaa dee hadalka xayawaanaadka iyo shimbiraha iyo waxa weeyaan quraanjada ugu yaree dhulka maraysa wax walba afkooda waa la baray waxaa kaloo la baray biraha ayaa loo jilciye oo wa alanna lahu lxadiid xadiidka waanu u jilcinay baa allowey oo birtaad aragtay adeygeeda waxa weeyaan sida cajiinka ayuu sidaa isugu laablaabi jiray wuxuu doono ka dhigi jiray alla waxau ihi walowlaa dafcu llah haddii aanay jiri lahayn ilaahay difaacidda uu ku difaacayo uu ka horgeynayo annaasa dadka bacdahum barhkooduu ku difaacayo naaska ka bedel bibacdin barhka kale uu ku difaacayo haddii aanay jiri lahayn in dadka barhkood barhka kale ilaahay ka horgeynayo oo sharkooda uu ku celinayo taasi haddaanay jiri lahayn way jirtaaye la fasadat way fasahaadi lahayd alardu arladu oo gaalada sharkooda mu'miniinta haddaan laga horgeynayn oon lagu celinayn dadka ahlu sharkiiyo xumaanta ah dadka wanaagsan haddaan laga horgeynayn dee arladu waa fasahaadi lahaydoo dee inta xun iyo gaalada ayaa isu bixi lahayd oo waa la fasahaadi lahaa laakiin xikmadda ilaahay baa keensatay dee inta xun inta wanaagsan in laga horgeeyo sharkooda lagu celiyo allah waxau ihi walaakin lafasadat ilardu haddaan sidaa ilaahay dadka barhba barhkooda aanu ugu celin lahayn sharkooda oo ugu difaaci lahayn dee arladu waa fasahaadi lahayd walaakina allaha ha yeeshee alleh duu fadlin waa mid dheeraad iyo gallad u saaxiiba cala alcaalamiina caalamiinta dushooda uu ku galladaystay wax badan oo khayr ah alla waxau ihi tilka taasi aayaat ullah kaa la soo sheegay laga soo sheekeeyey aayaat ullah waa ilaahay aayaadkiisii natluuhaa haa oo aayaadkaasa xaal aanu akhriyayno calayka adiga korkaaga nebi maxamed oo aanu ku akhriyayno bilxaqi xaqna aanu ku akhriyayno ama bilxaqi multabisatan bilxaq xaal ay aayaadkaasi xaq ku dheehan yihiin aanu kugu akhriyayno marka tilka haddaad mubtade ka dhigto aayaatullaahina waa khabarkii oo tilka taa la soo sheegay aayaatullaahi weeyi waa aayaadkii alleh waana aayaadkii tanziiliga ahaa ee la akhriyayey maaha aayaadkii kowniga ahaa ee makhluuqaadka cirarka iyo dhulalka iyo badaha iyo buuraha natluuhaana waa xaaliya jumladaasi waad ka xaalaynaysaa oo natluuhaa xaal aanu ku dul akhriyayno caleyka korkaaga ama waxaabaad ka dhigan kartaa jumla istinaafiya jumlo horloo la bilaabanayo oo natluu waa akhriyannaa haa aayaadkaa caleyka korkaagaanu ku akhriyanaa haddaad tilkada aayaatullaahida ka bedeshana natluuhaada jumladaa khabar dhici oo tilka taas aayaatullah ilaahay aayaadkiisa natluuhaa waanu kugu dul akhriyanaa markaa khabarka halkaasuu dhacay caleyka adiga korkaaga bilxaqi baananu ku akhriyanaa haddii aad ku tacalujisa natluuda wa inaka adigu nebi allow la min almursaliina kuwa lasoo diray ayaad ka mid tahay aayaadkan faraha badanaynu isku xidhiidhinay waxaynu isugu xidhiidhinay dee hal qiso ayay ka warramayaan oo dheer qisadaa dheeri waxa ay tahay wa axwaalu bani israa'iil wa qisatu taaluuta wa jaaluut wamaa fiiha min alcibari waalcidaad nimankii reer banu israa'iil axwaashii ay soo mareen iyo xaaladahoogii iyo qisadii taaluud iyo jaaluud oo taaluud boqor muslim oo muminiinta wata ayuu ahaa jaaluudna dee kaafirka gaalada wata ayuu ahaa marka qisadooda iyo waxa ku sugan ee wax lagu cibro qaato lagu waantooba ah ayaa aayaadkani ay ka warramayeen waxyaabaha aayaadka laga fahmayo waxaa ka mid ah mashruuciyatu wujuud alimaami liqiyaami aljihaad marka jihaad la oogayo ee lagu qumayo imaam hogaamiye in la helaa inay daruuri tahay waayo jihaadku waxa uu ka mid yahay furuudulkifaayaadka faralyada kifaa'iga ah ee ummadda si guud looga rabo ee jamaaco ama urur ama cid gaarihi intay iska cararta aanay iyadu dhabarka u saaran karin laakiin u baahan hogaan midaysan oo ummadoo dhan matalaya marka halkee laga fahmayaa waxaa laga fahmayaa markay yidhaahdeen ibcat lanaa melikan nuqaatil fii sabiili illaah yacni waxay yidhaahdeen waxaad noo soo saartaa boqor aanu ilaahay dartii u dagaalamoono u diri ree bal hadda boqor aanu waxa weeyaan calankiisa iyo raayadiisa ku daba faylo noo soo saar bay yidhaahdeen nebigiina kuma inkirin oo ma odhan dee idinkuba qoriga qaata ee waxa uu yidhi ina allaha qad bacata lakum taaluuta melika ninkaa taaluut ee boqorka ah ayaa alla idiin soo saaree ku daba fayla marka halkaa maxaa laga qaadanaya jihaadku wuu ka wen yahay wax koox yar intay isku tagto iyadoo ay magaciisii qaadatoy tiraa annakaa dagaalamayna jihaadku waxa weeyi waa ummadoo dhan wax laga rabo waxaana ummaddu ay jihaad geli kartaa marka ay ku midaysan tahay imaamku hogaaminaya ku daba socoto haddii kale waxaa dhacaya uun dee waxyaabaha aynu maanta aragno kolba koox intay baxdo ay waxa weeyaan dee fasaad iyo foolxumo mooye wax kale aanay soo kordhinayn marka marka laga yimaado shuruud la-aanta aan loo eegeyn oo dee jihaadku sidaynu hore usoo maray shuruud buu leeyahy dawaabid oo sida salaadu ay u leedahay shuruud ay ku ansaxdo haddii la waayo ay burayso ayaa dee jihaadkuna shuruud u leeyahay haddii la waayo aan u ansaxayn marka waxyaabaha daruuriga ah waxa ka mid a dee imaam in la helo imaam ummadda ku horkaca oo ummaddii oo dhami ku daba fayshan tahay laakiin wax cid gaariha ay dhabarka u ridan karto waa ka wan yahay jihaadku waxaa kaloo aayaadkan laga fahmayaa yushtarau lilwilaayati alkifaaya alkafaaa wilaayada waxyaabaha loo shardiya waxaa ka mid ah alkafaaa karti inuu u qalmo ruuxani oo xil u qaadi kara iyo hogaamin waxyaabaha muqawimaadkeeda ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah alcilmu wa salaamat alcaqli walbadan inuu cilmi ahaan cilmina uu leeyahay caqli ahaan iyo jir ahaanna u fayow yahay oo taaluut ilaahay markuu dhexdooda ka dhex doortay waxyaabuhu ugu nicmeeyee uga dhigtay inuu u qalmo maamulka waxaa ka mid ahaa wazaadahu bastatan fi lcilmi waaljism yacni nin xoog iyo cilmiba leh ayuu ahay oo ilaahay uu siiyey waxaa ka mid a waxyaabaha aayaadkan aynu ka fahamnay jawaazu ikhtiya ikhtibaari alqaa'idi liljeysh limacrifati madaa isticdaadihim liljihaad ninka colka yacni wata ee madaxda ah inay u bannaan tahay inta aan colka iyo ciidanka madaxa laystarin colkiisa inuu imtixaan kasii qaado si u ogaado bal hadda diyaar garowgooda inta uu leegyahay waxaa laga qaadanayaa taaluud markay dhexda sii marayeen ayaa waxa uhi ina allaha mubtaliikum mubtaliikum binahrin faman shariba minhu falaysa minii ilaahay togaa biyaha ah ayuu idinku imtixaamaya dee ninkii ka cabaa iga mid ma aha ilaa nin hal mar darsada mooyaane ruuxii aan ka cabinay iska daayaana waa iga mid waa imtixaan dee badidoodii imtixaankaa waa ku dhaceen oo way caasiyeen oo way ka dhargeen intay cabbeen intii yar intii yarayd ee adeecday oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban lagu qiyaaso ayaa raacdo dee jihaadkii dagaalkii la gashay guushiina way raacday waayo tiradu ha yaraato laakiin haddii la toosan yahay dee wama nasru ilaa min cindi illaah guusha allah bixiya ee farabadnaan laguma helo marka halkaa waxaa laga qaadanayaa ninka qaa'idka ee hogaamiyihii ciidankiisa colka inta aanay selin inuu sii jirabuu sii imtixaamo siduu ka ogaaday imtixaankan isagu ma nebi buu ahaa taaluud loo waxyooday yacni ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa waxyi oo nebi buu ahaa laakiin sida raajixa ah qolada le nebi buu ahaa waxay deliishanayaan ina allaha istafaahu calaykum ilahay baa idinka doortay waa istifaa laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay kaana rajulan saalixan nebi ma ahayne nin saalixoo wanaagsan unbuu ahaa laakiin dee ilhaam buu ka ogaado ilaahay baa ku ilhaamiyey waa bililhaam ama nebigii wakhtigaa jiray ayaa u sheegay ama nebigaa u sheegay ama waa lagu ilhaamiyey laakiin isagu rajulan saalixan ayuu ahaa waxyaabaha aayaadkan ku jira waxaa ka mid ah fadiilaة اliimaani biliqaaءi اllahi wa fadiilaة الصabri khaasata calى اljihaad yacni rumaynta la rumaynayo ilaahay liqihiisa iyo la kulankiisa fadliga ay leedahay iyo in lagu sabro waxa weeyaan gaar ahaan jihaadku sabirka lagu sabrayaa dee fadliga iyo wanaagga uu leeyahay oo dee markii la kala baxay ee waxa weeyaan kuwii cusaada ay yidhaahdeen laa taaqata lana alyowma bijaaluuta wajunuudih qaala aladiina yadunuuna anahum mulaaqu llah kam min fiatin qaliilati halabat fiatan kaiirata biidni اllah wallahu maca asaabiriin taasi waxay tilmaamaysaa yacni sabirku qiimaha uu leeyahay iyo iimaanku qiimaha uu leeyahay iyo waxyaabaha keensanaya in jihaadka lagu sabro loo adkaysta inay ka mid tahay dee aliimaanu biliqaaءi اllah iimaanka la rumaysanayo waxa weeyaan ee la yaqiinsanayo kulanka alleh waxaa kaloo lagu fasiray aladiina yadunuuna anahum mulaaqu llah dannigii malaha caadiga ahaa oo marka horeynu yaqiinta ku fasiray waxa weeye kulanka ilaahay ee aakhiro inay yaqiinsan yihiin marka daniga iyo malaha lagu fasirana waxa weeye waa aladiina yadunuuna anahum mulaaqu llah inay shahiidi doonaan oo la kulankan markaa waxaa looga jeedaa inay goobtaba ku dhimanayaan ayay u malaynayaan oo shahiid ay noqonayaan dee shahaadada iyo dhimashadana ma hubaan ee way malaynayaan markaa kuwii malaynayey inay alla la kulmayaan oo macnaha ku dhimanayaan ayaa sidan yidhi weeyaan macnuhu waxaa kaloo aayaadkan ku sugan bayaanu lxikma fii mashruuciyati اljihaad wa huwa dafcu ahli اlkufri fi اظulmi biahli اliimaani wاlcadli litantadima alxayaatu wayacmura alkown aayaadkan waxaa ku sugan waxaa lainoo caddeeyey xikmadda ku jirta jihaadka sharciyeynta laynoo sharciyeeyey oo xikmaddaasi waxa weeye dadka gaalada ee gaalnimada iyo dulmiga ehelka u ah in lagu dafciyo sharkooda oo laga horgeeyo oo lagu celiyo dee ahluliimaani waalcadl dadka iimaanka iyo cadliga iyo toosnaanta ku sugan in laga horgeeyo kuwii xumaa si sharkooda iyo gaalnimadooda looga magan galo noloshiina ay waxa weeyaan u hagaagto dee kownkii loogu camiro cibaado iyo cabsi alleh all waxa ihi walowlaa dafcu llahi naasa bacdahum bibacd lafasadat ilardu walaakina allaha duu fadlin cala lcaalamiin marka waa xikmadda jihaadkaba loo sharciyeeyey in ahlu sharka laga horgeeyo ahlulkhayrka si sharkooda looga baaqdo looga badbaado alla waxa ihi alam tara ey alam taclam miyaanad ogeyn oo cilmigaagu miyaanu soo gaadhin nebi allow oo miyaanay ku soo gaadhin ila almala'i ay ilaa qisati almala'i kooxdii qisadoodu miyaanay ku soo gaadhin almala'na saynu sheegnay waa kuwa indha buuxiska ahoo qoomka waa kuwii ugu mudnaayee madaxyoweyntoodii ama madaxdoodii alam tara miyaanad ogeyn oo cilmigoodu aanu ku soo gaadhin ila almalai ay ilaa qisati almalai kooxdii faraha badnayd qisadoodii miyaanay ku soo gaadhin oonad ogeyn kooxdii min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mid ahayd min bacdi muusaa ay min bacdi mowti muusaa nebi muuse dhimashadiisii dabadii nebi muuse intuu dhintay kadib id wakhtigii miyaanu warkoodu ku soo gaadhin oo aanad ogeyn qaaluu ay yidhaahdeen linabiyin nebi ay ku yidhaahdeen oo lahum iyaga u sugnaaday ibcad noo soo saar lanaa annaka melikan boqor noo soo saar nuqaatil anu u dagaalanno fii sabiili illaah alla dartii anu u dagaalanno eh qaala waxa uu nabigii ku yidhi hal casaytum oo ma mudan tihiin waayahe in kutiba haddii la faral yeelo oo calaykum korkiina lagu faral yeelo alqitaalu dagaalkii allaa tuqaatiluu inaydaan dagaalamin bal way idinkan doonaye dalbanaye eh haddii dalabkiina laydiin yeelo ma laga yaabaa inaydaan dagaalamin qaaluu waxay yidhaahdeen oo wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday allaa nuqaatila inaanaan u dagaalamin fii sabiili illaah maxaa noo sugnaaday oo allaa nuqaatila aanaan ugu dagaalamayn fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa maxaana hele nagu dhacay oonaan alle dartii ugu dagaalamayn walxaal qad ukhrijnaa nalaga saaray min diyaarinaa guryahayagii iyo wa abnaa'inaa inamadayadiiba wixii laga dagaalami lahaaba iyadoo uu nagu dhacay maxaana dhigaya aanaan u dhaqaaqayn falamaa kutiba markii lagu faral yeelay calayhim korkooda alqitaalu dagaalkii markii lagu faral yeelay tawallow waa jeedsadeen ilaa qaliilan in yar mooyaane oo minhum iyagii ka mid ah wallaahu allana caliimun kii u cilmi badan weeyi bidaalimiina kuwa daalimiinta ah wa qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga nebiyuhum nebigoodii waxa uu ku yidhi ina allaaha alleh qad bacaa waxa uu idiin soo saaray lakum idinka taaluuta ninka taaluud la yidhaahdo melikan xaal uu yahay boqor qaaluu waxay yidhaahdeen annaa sidee buu yakuunu ugu ahaanayaa lahu isaga almulku boqortinimadu oo calaynaa korka yaga uu ugu ahaanayaa inuu boqor noqdo walxaal naxnu annaku axaqu aanu uga xaqnimo badan nahay bilmulki boqortinimada minhu isaga maba aha reerihii boqoradu ay ka dhalan jireen ee lagu yaqaanay siduu u noqon karaa walam yu'ta lamana siinin sacatan ballaadh oo min almaali xoola ah hantina ma leh siduu boqor u noqon karaa qaala waxa uu nabigii ku yidhi ina allaaha alle ayaa istafaahu doortay taaluut oo calaykum idinka korkiina ka doortay allaa doortay doorashaduna hanti iyo xoola iyo ubad iyo amwaal ma aha allahu yaj allahu aclamu xayu yajcalu risaalatah cidda uu dooranayo iyo cidda uu awood siinayo iyo cidda uu madaxtinimo iyo mulki u dhiibayo dee ilaahay isagaa og cidna kala tashan maayo sida cidda uu rasuul ka dhigayaba uu isagu u ogyahay ee mutaysatay ayaa cidduu boqor ka dhigayana isagu u ogyahay ina allaaha alle ayaa istafaahu doortay taaluud oo calaykum idinka korkiina ka doortay wazaadahu waxaanuu ilaahay u ziyaadiyey taaluut oo idinka uu idin dheer yahay bastatan ballaadh iyo fidsanaan filcilmi xagga cilmiga ah oo cilmiga waa loo ballaadhiyey iyo waljismi xagga jidhka oo awoodiya itaal iyo cudud ayaa la siiyey marka waxyaabaha alla uu siiyey taaluud ee uu idin dheer yahay waxaa ka mid ah inuu xoogga iyo cilmigaba idin dheer yahay wallaahu allana yu'tii waa siiyaa mulka uu boqortinimadiisa iyo mulkigiisa man yashaa cidda uu doono inuu siiyo ayaa alla u siiyaa wallaahu allana waasicun kii ballaadhan weeyi caliimun ee wax walba ogee cilmi badan wa qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga nebiyuhum nebigoodii ina aayata mulkihi boqortinimadiisa astaanteedu waxa weeye lagu garanayo inuu boqor dhaba yahay an yaatiyakum inuu idin yimaado ataabuutu sanduuqii fiihi sakiinatu min rabbikum wa baqiyatu mima taraka aalu muusa wa aalu haaruun taabuutkani wuxuu aabay culimmadu yidhaahdeen sanduuq uu ku jiro hadhaagii ambiyadu ay ka tegeen oo ushii nebi muuse iyo waxa weeyaan cumaamadiisii iyo kebihiisii iyo aahaartii ambiyada ayaa sanduuqan ugu jirtay waxaa kaloo ugu sugnaa baa la yidhi waxay ku xasilaan oo macnaha sugnaanshaha uu taabuutkaasi agtooda yaallo waa ku xasili jireen oo waxaa la yidhi taabuutka ama sanduuqa alaabtaasi ay ku jirto waa raadadkii ambiyada eh nebi muuse sanduuqaas marka ay dagaal tegayaan halka ay goobta dagaalka ayay geyn jireen halkaa markay dhigaan ee ay difaaca halkaa ay ka galaan may carari jirin manay jabi jirin guushuna way raaci jirtay dee niyada iyo naftooduna waa u deganaan jirto xasiloonaansha ayay heli jireen marka markii ay inxiraafeen ee ay macaasi ku dhaceen ayaa cadowgoodii ka adkaaday markaasaa taabuutkii xoog iyo cudud lagaga qaatay marka dee inhisaam nafsigaa ku dhacay ilan wixii niyadda u dhisayay ee xasiloonida ay ka helayeen ayaa laga qaatay marka waxa weeyaan nebigu waxa uu ku yidhi boqorkan laydiin soo saaray xaqnimadiisa iyo boqortinimadiisu inay sax tahay waxa calaamad u ah taabuutkii laydinka qaatay in laydiin soo celiyo oo weliba iyadoo malaa'igi sido agtiina lasoo dhigo marka taasaa astaan iyo calaamad u ah sidii bay u dhacday oo taabuutkii oo la sido ayaa agtooda lasoo dhigay markaasay yidhahdeen samicnaa wa atacnaa oy hoggaansameen oo ay qirteen inuu boqor saxa yahay oy ku daba fayleen aalu muusa wa aalu haaruun in la yidhaahdo aalkan waxaa looga jeedaa muuse iyo haaruun laftoodii oo wixii ay ka tegeen nebi muuse iyo haaruun iyo in looga jeedo mima taraka aalu muusa wa aalu haaruun waxaa la yidhaha aalu rajuli atbaacuh aalku waa cidda raacsan ehelkana waa lagu idlaaqaa atbaacdana waa lagu idlaaqaa marka waxaa looga jeedaa aalu muusa wa haaruun atbaacuhumaa min alambiyaa kuwii raacsanaayee ambiyada ahaa yacni waxa weeyaan alaabihii ay ka tegeen ayaa ugu jiray sanduuqaas iyo qalabkii ay waxa weeyaan isticmaali jireen waxaa kaloo lagu fasiray aalu muusa wa aalu haaruuna aqaaribtii muuse iyo haaruun wixii ay ka tegeenoo raadkii ambiyado iyagu hayeen oo sanduuqa ugu sugan ayaa lagu fasiray marka aalu muusa wa haaruun in la yidhaahdo waa muuse iyo haaruun laftoodu waxay ka tegeen iyo in la yidhaahdo atbaacdoodu waxay ka tegeen iyo in la yidhaahdo aqaaribtoodu waxay ka tegeen intabana macnaheedu uu yahay qalabkii iyo adawaadkii ambiyadu ay adeegsan jireen ayaa sanduuqa ugu jirayoo dee markay kaa arkaan ee agtooda uu yaallo macnawiyaadkooda iyo niyadooda koru kici jirtay oo waa dhiiran jireen marka taasaa calaamad u noqotay oo la yidhi taasaa astaan u ah dee boqorkani boqor sax oo laydiin soo diray inuu yahay wa qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga nebiyuhum nebigoodii waxa uu ku yidhi ina aayata mulkihi ilan waa kuwan yidhi siduu boqor noogu noqon karaa annagoo ka hanti badan oo ka magac badan oo caynkan ah marka waxaa loo caddaynayaa waxyaabaha tilmaamaya boqornimadiisu inay xaq tahay wa qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga nebiyuhum nebigoodii waxa uu ku yidhi ina aayata mulkihi ninkaa taaluud ee wanaagsan ee saalix ee boqorka ah boqortinimadiisa calaamadda caddaynaysa inay sax tahay waxa weeyi an yaatiyakum inuu idin yimaado attaabuutu waa sanduuqii laydinka qaatay sanduuqii inuu idin yimaado fiihi xaal uu ku sugan yahay sanduuqaasi sakiinatun xasiloonaan oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay iyo wa baqiyatun hadhaa ka hadhay oo mimaa kii ka mid ah taraka ay ka tegeen aalu muusa wa aalu haaruun muuse iyo haaruun ama ree muuse iyo ree haaruun ama atbaacdii muuse iyo haaruun saddexdaba waa lagu fasiray yacni waa hadhaa yacni ka mid ah waxyaabihii muuse iyo haaruun ay ka tegeen oo dee ushii nebi muuse iyo cumaamadiisii iyo adawaadkiisii wax ka mid ah taxmiluhu xaal ay sido taabuutkaasi almalaaikatu malaaigi ay sido agtiina ay soo dhigto iyadoo malaaigi sido ina fii daalik arinkaa lasoo sheegay waxaa idinku sugan la-aaya astaan iyo calaamad baa idinku sugan lakum idinka aad ku waantowdaan ood wax ku qaadataan oo xaqi aad ku aqoonsataan in kuntum hadda ahaateen muminiina kuwa mu'miniin ah falamaa fasala markii uu baxay taaluutu taaluud biljunuudi colkiiyo ciidankii uu la baxay macnaha uu la soocmay uu la socdaa loo jeeda oo la anba baxay qaala waxa uu yidhi taaluut ina allaha alle mubtaliikum wuxuu idinku imtixaamayaa binaharin webi webi biyo ood maraysaan ayaa laydinku imtixaamayaa idinkoo u baahan oo haraadan haddaba faman axadka shariba cabba minhu webigaa ka cabba falaysa minii aniga iga mid ma aha waman lam yacamhu ka aan quudanin een dhandhamin een afka saarinna fainahu isagu minii anuu iga mid yahay oo alla ilahe kaasi waa igu bannaan yaho waddadaydiibuu hayaa ilaa man mid mooyaane ilan faman shariba minhu falaysa minii bay ahayd qofka cabbaa iga mid ma aha yaa laga soo reebay qofka mar darsada markaa faman shariba minhu falaysa minii ka soo reeb ilaa man mid mooyaane oo isaga loo baneeyey dee kaasoo ikhtarafa darsada gurfatan darsiimo biyadihi gacantiisa ku darsada gurfatan yacni hal mar oo la darsado weeyaan ilaa man mid mooyaane kaasoo ikhtarafa darsada biyaha yacni webigaa biyihiisa gurfatan darsasho biyadihi gacantiisa ku darsada hal mar fa sharibuu dabeed waa ka cabeen ciidankii minhu webigii oo waa ka dhargeen ilaa qaliilan in yar mooyaane oo minhum iyaga ka mid ah in yar mooyaane intii badnayd way caasido waa ka dhargeen falamaa jaawazahu falamaa jaawazahu markii taaluud uu ka gudbay webigii huwa isaga taaluud iyo waladiina kuwii aamanuu macahu falamaa jaawaza markuu gudbay huwa taaluud hu togii uu ka gudbay huwa taaluud markii togii uu ka tallaabay isaga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu la jirkiisa taaluud iyo mu'miniintii raacday markay webigii ka gudbeen qaaluu waxay yidhaahdeen cusaadii waa nimankii cabbee ka dhargay laa taaqata awoodi nooma sugnaanin lanaa annaka alyowma maanta bijaaluuta ninkaa jaaluud iyo wa junuudihi ciidankiisa awoodiyo itaal maanta uma hayno anu ugu birdhiganno anu kaga hortagno qaala waxay yidhaahdeen markaa alladiina kuwii waa intii yaraydee waxa weeyaan an caasiin qaala waxay yidhaahdeen markaa aladiina kuwii yadunnuuna yaqiinsanayey annahum iyagu mulaaqu llah ilaahay inay la kulmayaan kuwii kulanka alle iyo aakhiro rumaysnaa ee yaqiinsanaa waxay yidhaahdeen kam min fiatin kamtu waa khabariyadiio waa takiir in fara badan fara badnaan bay faa'iideynaysaa ama waxaad tidhaahdaa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii yadunnuuna u malaynayey annahum iyagu mulaaqullaahi alle inay la kulmayaan oo ay dagaalka ku dhimanayaan ilan ma hubaane kuwii u malaynayey inay kuba shahiidayaan halkan waxay yidhaahdeen kam in fara badan oo min fi'atin kooxa kooxdaasoo qaliilatin yar in fara badan oo koox yar ah ayaa halabat yacni waa in badan wakhti badan baa loo jeedaa kooxdu way yar tahaye kamtu waa xagga wakhtiga yacni wakhtiyo fara badan ayaa qolo yari qolo badan ka guulaysatay weeyaan macnaha kam in badan ayaa oo min ayaa min fi'atin fi'o fi'adaasoo qaliilatin yari halabat ay ka guulaysatay fi'atan koox kahiiratan fara badan yacnii in badan ayaa koox yari koox badan ay ka guulaysatay biidni illaah ilaahay idankiisana ay kaga guulaysteenoo waa idnullaahi alqadari yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala ogolaanshihiisa uu qadaree uu ogolaaday sababteeda ayaa ay kaga guulaysteen kam in fara badan in badan oo min fi'atin kooxa kooxdaasoo qaliilatin yar ayaa halabad ka adkaatay fi'atan koox kahiiratan fara badan oo biidni illaah ilaahay idankiisa aanay kaga adkaadeen in fara badan ama wakti fara badan ayaa min fi'atin koox oo qaliilatin yari halabat ay ka adkaatay fi'atan koox oo kahiiratan fara badan amaba waxaad odhan kartaa kam badana oo badan ah min fi'a koox kooxdaasoo qaliilatin yar halabat intay ka adkaatay badan ah fi'atan koox kahiiratan fara badan biidni illaah ilaahay idankiisana ay kaga adkaatay badan ah wallaahu allana maca saabiriin kuwa sabra ayuu la jiraa oo macooda yahay oo guul iyo gargaarba uu la garab taagan yihi walamaa barazuu markii ay usoo banbaxeen taaluud iyo ciidankiisii iyo colkiisii lijaaluuta ninkii jaaluud markay usoo banbaxeen iyo wa junuudihi ciidankiisii qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii taaluud iyo colkiisii waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow afriq shub calaynaa korkayaga ku shub sabraa sabir ku soo shub ilaahayow na sabirsii oo wahabbit aqdaamanaa lugaha yagana sug aayadda waxaa ku sugan alshajaaca albaatina washajaaca aldaahira geesinimada muuqata iyo taqarsoonba taqarsooni waxa weeyi afriq calaynaa sabran qalbigooda iyo naftooda sabir in lagu shubo waa geesinimo qalbiga ka soo baxaysa ilaan qofkii saabir ah ayaa adkaysta oo waxa weeyaan dhiirada wa habbit aqdaamanaana waa ashajaaca daahira oo waa geesinimadii muuqatay oo waxaa laga yaabaa ruuxu markuu aada u cabsanayo lugihiisuba inay dhulka qaban waayaanoo bawdiha uu isla dhaco marka macnuhu waxa weeyi qalbiga iyagana sabirka allahay uu ku sug lugaha iyagana dhulka ku sug sabirku markuu qalbiga galo ayaa luguhuna dhulka ay qabanayaan marka waa sabirka baatinka ah horeeya kadibna waxa weeyaan daahirkan waayo had iyo jeer waxaa xubnaha ka muuqdaa waa waxa qalbiga ku jira uun qalbigu hadduu cabsadana dee waa xubnuhuna way gariirayaan qalbigu hadduu sugnaaduu sabrana xubnuhuna waa sugnaanaya marka waxay yidhahdeen rabbanaa rabbigayow afriq shub calaynaa korkayaga ku shub sabraa sabir oo wathabbit sug aqdaamanaa lugahayagana sug oo wansurnaa nooga hiili oo nooga gargaar cala alqawmi qolada alkaafiriina ee gaalada ah ilaahay waa ka aqbalay oo fahazamuuhum mu'miniintii waa jabiyeen gaaladii oo waawaljamaacuhu waa taaluud iyo ciidankiisii weeyaan fahazamuu taaluud iyo ciidankiisii waxa ay jabiyeen hum jaaluud iyo junuudiisii oo gaaladii ah biidni illaah ilaahay iidankiisii baanay ku jabiyeen oo kaga xoog roonaadeen wa qatala waa dilay daawuudu daawuudna jaaluuta jaaluud ayuu dilay oo markii mubaarasada ay bannaan labadoodu isugu soo baxeen daa-uud baa jaaluud dilay wa aataahu llaahu lmulka waalxikma markaa uu dilay nebi iyo rasuulna midna ma ahayn maalintaas kadib ayaa boqortinimadii iyo nubuwadiiba ilaahay ugu nicmeeyey alla waxa uu yidhi wa aataahu llaah daawuud ilaahay waxa uu siiyey almulka boqortinimadii iyo walxikmata nebinimadii labadiiba waa siiyey wa callamahu waxaan u baray mimaa kii ayuu wax ka baray yashaaw alla uu doono inuu baray yacni wixii alla uu doonay inuu baro ayaa uu baray walowlaa dafcu llah haddii aanay jiri lahayn difaacidda alla ku difaacaye uu ku celinayo annaasa dadka bacdahum ka bedel oo walowlaa dafcullaahi bacdahum oo kale weeye haddii aanay jiri lahayn daaficidda ilaahay dadka barhkooduu ku difaacayo bibacdin barhka kale oo macnaha barhkood barhka kale uu ka horgeynayo si sharkooda looga nabad galo taasi haddaanay jiri lahayn way jirtaaye dee la fasadat il ardu arladu waa fasahaadi lahaydoo dee waxa weeyaan gaalnimo iyo shar iyo xumaan ayaa la isugu bixi lahaa walowlaa dafcullaahi ilaahay daaficidiisa uu difaacaye uu ku celinayo annaasa dadka bacdahum barhkoodu ku dafcinaye uu ku celinayo ama uu ka horgeynayo bibacdin barhka kale haddii aanay jiri lahayn yacni difaaciddaa ilaahay dadka barhkood barhka kale uu ka horgeynaye uu ku celinayaa taasi haddaanay jiri lahayn way jirtaaye oo yacni mawjuudun weeyaan jawaabkii lowlaaga walowlaa dafcullaahi nnaasa bacdahum bibacdin difaaciddaa ilaahay dadka barhkood barhka kale uu ka horgeynayaa mawjuudun haddaanay ahayn mid jirtaa way jirtaaye dee la fasadat haddaanay jiri lahayn way jirtaaye la fasadad way fasahaadi lahayd alardu arladu dhulkuba waa fasahaadi lahaa haddii xuma iyo gaalnimo iyo shar dee laysugu banbixi lahaa walaakina allaha ha yeeshee alleh duu fadlin waa mid dheeraad iyo gallad u saaxiiba oo calalcaalamiina caalamiinta dushooda dadka oo dhan dushooda waa mid gallad iyo nicmo ku leh caalamiinna sidii hore inoo soo martay kullu maa siwa allah ayaa lagu idlaaqaa caalam caalamiin liannahu calaamatun calaa khaaliqih waayo waxay calaamad u yihiin allihii abuuree uumay saasaa caalamiin loo yidhi wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu alla waxa u ihi tilka taasi aayaat ullah ilaahay aayaadkiisii weeyi natluuhaa xaal aanu akhriyano aayaadka ah calayka adiga korkaaga nebi alla waanu ku akhriyano bilxaqi ay multabisatan bilxaq xaal ay aayaadkaasi xaq ku dheehan yihiin ama multabisiina bilxaq haddaad waawuljamaacaha ka xaalaysa natluuda xaal aanu nahay kuwa xaq ku dheehan ama bilxaqi baanu ku akhriyanaa xaq wa inaka adigu nebi allow la min almursaliina kuwa la soo diray ayaad ka mid tahay wallahu aclam